waa maalin tacsiye ah oo aan dhammaanteen u murugoonayno una ducaynayno ilaahayna u baryayno inuu dembigiisii dhaafo oo jannadii firduuso ka waraabiyo ra-iisul wasaaraheenii hore cabdirasaaq xaaji xuseen oo taariikhda soomaaliya iyo taariikhda dowladnimada la garanayo doorka ka soo qaatay haddii ay ahayd xorriyaddii iyo haddii ay ahayd dhismihii dowlad soomaaliyeed oo casri ah oo shaqaynaysa oo leh karti iyo hofnaan sida uu caamka oo ku ahaa halayskiisuna u ahaa allah u naxariisto muxuu ahaa cabdirasaaq intuu noolaay ummadda soomaaliyeed wuu midnimadeeda iyo midaynteeda ayuu ku mashquulsanaa u ka shaqaynayey maanta oo aan qabrigiisii aan dul joognana weli waxaa muuqata in xataa geeridiisina ay midaysay dadka soomaaliyeed oo ay runtii isaga yimaadeen meelo aad iyo aad u kala fogfog aad iyo aad u kala duwan dad kala duwan oo aan muddo dheer is arkin ay yimaadeen magaalada muqdisho dad aan afarlabaatanka sane lasoo dhaafa aan imaanin inay maanta yimaadeen maxaanku idhahday aaska muxuu ahaa marxuum cabdirasaaq xaji xuseen awgiis taas daliil waxay u tahay marka in dhimashadiisiina ay dadka soomaaliyeed ku midoobeen waa la ballamay dadka yimid oo dhan in la tashado oo laga tashado sidii loo dhammaystiri lahaa dowlad dhisidda dalka soomaaliya cabdirasaaqna intaas inay ammaantiisa iyo abaalmarintiisuba ilaahay ka sokow waa intaas wixii uu hayn jiray shaqadii uu ku mashquulsan